guddiga jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika ayaa waxa ay diiwaangeliyeen tirada dhimashada soomaalidii lagu dilay sanadkan dalka koonfur afrika waxa ayna tirada dhimashada ay sheegeen inay tahay mid hoosu dhac uu ku yimid sanadkan marka loo barbardhigo sannadihii hore ay diiwaangelintu sameeyeen iyadoo boqol ruux lagu kala dilay goobo kala duwan oo dalkaasi ah khadka teleefoonka ee magaalada johannesburg ee dalkaasi koonfur afrika ayaan kula xiriiray guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi afrikada koonfureed cabdiraxmaan yuusuf axmed raabi waxa aana weydiiyey ugu horreyntii guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida ay u sameeyeen diiwaangelinta dadka lagu dilay koonfur afrika sanadkan tirakoobkan waa tirakoob sanad kasta la sameeyo oo dhibaat dadka soomaaliyeed ay dhibaatada kusoo gaadhay dalka koonfur africa lagaga warbixiyo si loo ogaado khasaaraha soomaalida soo gaadhay sanadkan loolana barbar dhigo sanadkii hore khasaarihii dhacay iyo sanadkan khasaaraha yimid ma isla egyihiin kee badan kee ma garanaysaay jaaliyadda soomaaliyeed ee ma garanaysaay hantideeda ama maaragtay nafteeda iyo maalkeeda ay ku weyday marka waxaa jira ma garanaysaa guddi arrintaasi u xilsaaran oo mar walba sanad walba soo sameeya qiimeyn khasaarihii dhacay sanad waayahay tirada dadka dhintay ee soomaalida ah ee la dilay eed sheegtay inaad diiwaangeliseen waa meeqa tiro gaadhaysa boqol ruux weeye dhaawacuna waa tiro gaadhaya boqol iyo labaatan iyo toddoba ruux waa laga yaabaa in aan goboladu wadanku aad buu u ballaaran yahay wuuna kala fog yahay waxaa laga yaabaa in aana goobo aana ma garanaysaa dad wax ka gaadhayn aana soo diiwaangelinin sida dhaawaca ama dhimashada waa laga yaabaa inay naga hoos baxdo laakiin waxaan dhihi kartaa boqolkiiba sagaashan iyo shan waa tiro koob lagu kalsoonaan karo oo ma garanaysaa dhibaatadii ugu badnayd ee gaadhay sanadkan soomaalida intaas ayaa maaragtay la dhihi karaa boqolkiiba sagaashan iyo shan dhulka fogfog ee lagu sheego soomaalidu inay joogaan ee baadiyaha ah sidee bay idinkugu suurowdaa inaad gaartaan oo aad ka soo aruurisaan xogta kuna ogaataan dhacdada sida ay tahay runtii waxaan isticmaalnaa inta badan goob kasta oo dadka soomaalidu ay u badan yihiin oo ay degan yihiin gaar ahaan dadka meelaha locationada fogfog degan waxaa jira meel kasta oo toban dukaan iyo wixii ka badan ay degan yihiinba maamul ayaan ka samaynay maamulkaas ayaana soo gudbiya oo xarunta usoo gudbiya ama guddiga lasoo xiriira warfaafinta ee barnaamijkan maaragtay gacanta ku haya ayaga ayaa maaragtay soo gudbiya waxaa kale oo la sameeya wareeg la sameeya sanadkiiba laba jeer baa jira oo inta badan sagaalka gobol ee dalka uu ka kooban yahay o dhan la maro oo loo istaago tuulo tuulo iyo degmo degmo iyo ma garanaysaa gobol gobol loo istaago taasoo lagu kala warqaadanayo warbixinaha sanadkan dhacay iyo magaranaysa caqabadaha jira iyo culaysyada meelahay ka jiraan iyo magaranaysaa dowladda goboladaasi gacanta ku haya dowlad goboleedyada hoose ee dowladda gobolada maamula sida ay jaaliyadda soomaaliyeed oola macaamilaan ee goobtaa degan xiriirkooda siduu uu yahay meesha uu xiriirku ka hooseeyo iyo meesha uu ka koreeyo iyo sidii kor loogu qaadi lahaa intaba laga wada tashado waxaa kale oo jira qaabka telefoonka oo ayagana qaybsan numberada emergency ah oo ay dadka soomaaliyeed intooda badan ay haystaan oo markaasi ay la soo xiriiraan marka ay dhib uu dhaco waayahay cabdiraxmaan raabi guddigiinan soomaalida ah ee jaaliyadda ah ee diiwaangelinta sameynaya ka sokow booliiska iyo hay-adaha nabadgelyada ee dalka koonfur africa ma idinla diiwaangeliyaan tiradan dadkeed sheegtaan in lagu dilo koonfur africa runtii dawladdu way diiwaan gelisaa waxaa jira ruuxa marka uu dhinto isbitaalka ayaa marka koobaad diiwaan geliya oo la keeno ama iyo ruuxa dhaawaca labaduba isbitaalka ayaa diiwaan geliya waa meelaha laga heli karo xogta ugu muhiimsan sanadkaa dhacda laga heli karo waxaa kale oo ruuxa marka uu dhinto ayagana diiwaangelin kale ku sameeya qaybta booliiska u qaabilsan dhimashada oo ayagana ma garanaysaa meydka la wareega markuu isbitaalka ku dhinto kadibna ma garanaysaa ku sameeya qaliin ku sameeya labada qolaba diiwaangelinta way nagala qayb qaataan laakiin annagu mar walba waxaanu sameynaa diiwaangelin ka madax banaan tan dawladda sababta dawladda koonfur africa waxaa laga yaabaa inay xaqaa'iqda jirta inayna sidii loogu talagalay ayna u sheegin baa dhici karta oo laga yaaba inay magaranaysaa mar walba numberka dadka qaxootiga ah ee ku waxyeelooda dadka dalka koonfur africa inay qariyaan ama ay dhimaan tiradooda marka anagu mar walba xilgoona waxaa naga saaran dadka soomaaliyeed in aan diiwaangelino diiwaangelin madax banaan oo ka madax banaan hay-adaha dawladda iyo ka madax banaan hay-ada kale arrimaha qaxootiga u xilsaaran ee kasakow inaad diiwaangelisaan geerida ma jirtaa in dhaawacyada iyo dadka kale la waxyeeleeyo iyo kuwa dhaca loo geysto dhammaantood ba aad isku si u diiwaangelisaan ha way way dhacdaa sida hadda tirakoobka ku xusan dhaawacu wuxuu marayaa boqol iyo labaatan iyo toddobo dhaawacooduna ma garanaysaa mindi iyo rasaas iyo iskugu jira iyo dhalo iskugu jira waxaa jira tiro kale oo ma garanaysa ayagana dhaawaca kamid aho oo ayagana dab uu soo gaaray ayagoo goobahooda ganacsiga ku jira in maaragtay dab la qabadsiiyey oo ay dadka ku waxyeeloobeen oo ayagana isbitaalada u galay intaba waa la diiwaan geliyaa waxaa la diiwaan geliyaa boobo ka dhacay iyo goobahay ka dhaceen baa la diiwaan geliyaa waxaa la diiwaan geliyaa meelaha ma garanaysay budhcada abaabulani ay sanadkan ugu badan tahay si loo wargeliyo laamaha ammaanka in meelahaasi ay ka jiraan ma garanaysa abaabul xoog badan oo budhcada u badan tahay iyo dadka tuugada ah ee koonfur afrikaanka intaba waa la diiwaan geliyaa haddii aad horay u diiwaan gelin jirteen dadkan ku dhinta sida aad sheegtay koonfur africa ee sanadihii lasoo dhaafay dadkii aad diiwaan geliseen iyo kuwa sanadkan labada kun iyo laba iyo tobanka aad diiwaangeliseen in la dilay kuwee badan bisha december bes ayaa gaari jirtay sanadihii hore ee lasoo dhaafay boqol ruux dhimashadu dhaawacuna uu gaari jiray laba boqol ilaa boqol iyo siddeetan boqol iyo lixdan uu gaari jiray marka waxaa la dhihi karaa sanadkan waa sanadkii ugu dhimashada yaraa dadka soomaaliyada ku dhaqan dalka koonfur africa dhinaca dhaawaca naftiisana waxaa la dhihi karaa waa dhaawacyadii ugu yaraa ee soo gaaray sanadkan jaaliyada soomaaliyada dalka koonfur africa waxaa xusid mudan saara bishii december oo dhan dhimashada ah inay aada u yar tahay ayada ayaana gaari jirtay boqol iyo siddeetan ama siddeetan ama boqol ama sagaashan ba gaari jirtay dhimashada marka waxaan dhihi karnaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa hoos u dhac aada iyo aada u weyn oo ku yimid numberka dhimashada iyo numberka dhaawaca ah ee maaragtay ganacsatada soomaaliyeed ku dhaqan dalka koonfur africa gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee afrikada koonfureed cabdiraxmaan yuusuf axmed raabi ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee dalkaasi goor dhoweyto iigu waramayey